haatanna kusoo dhowaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaana soo jeedinayaa ibraahim xasan garabey daanduray iyo cashe ibraahim aadan cashucuud
waa mar kale iyo barnaamijkeeni xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkanna ibraahim ow dhambaallo fara badan ayaan haynaa dhegeystayaasha ay soo dirsadeen iyo sidoo kale heeso qurux badan oo qaarkood ay weli bacdi sayjalkii u saaran yahay aada u cusub yihiin balbaan sidaas iska yidhaahda dhambaalka ugu horeeya haddaan soo qabto waxaa lagu soo bilaabay assalaamu calaykum v o a soomaaliya gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka marka xiga baa la yidhi tahniyad aroos oo laba qoys ah waxaa diraya waaw si qurux badan baa lagu soo bilaabay cabdifataax ibraahim nuur waxa uu joogaa maraykanka iyo cadeey cadaani iyo falastiin khaliif iyo macalin xasan iyo cabdicasiis maxamuud cabaas iyo salmo maxamed cabdulaahi iyo nasro caynab cabdi khayr maxamed baadi iyo xaliime cadey iyo yaasiin ibraahim iyo xaawo isaaq aadan iyo leyle isaaq aadan iyo cadey isaaq aadan dhambaalka waa laga buuxaa waxaa kaloo ku jirta ruqiye isaaq aadan amaane isaaq waa lagu soo daray iyo cabdulaahi isaaq aadan iyo cali isaaq aadan iyo xaawo maxamed isaaq dhammaantood waxaa iyagoo isku duuban ay tahaniyad aroos oo wacan u dirayaan baa la yidhi lamaanaha kale ah maryan cabdi buulle maryan cadaani iyo seegeeda maxamed axmed oo arooskoodu ka dhacay magaalada nairobi ee dalka kenya waxay leeyihiin arooskaasi waxaan u rajaynaynaa in eebba uu ka dhigo midkii waara ubad kheyr qaban ah lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano sidoo kale isla asxaabtani waxa ay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan jawaahir axmed cismaan iyo seegeeda xasan maxamed shubay oo arooskoodu ka dhacay magaalada gaarisa ducada waxaa la yidhi waa xaggiina waa tahay waxaan u rajaynaynaa arooskaasi in ilaahay uu ka dhigo midkii waara ubad kheyr qabana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin dhambaalkana wuxuu noogu yimid saalax qaasim naaji iyo doctor xasan maxamed xaaji tusos macow xuseen xasan iyo cumar raage boqore hooyo ubax geesey iyo naciimo cabdulaahi iyo nadiifo xuseen iyo aabe cadde barakow iyo ciise maxamed yaaqow canab xasan maxamed iyo hooyo yasmiin abuukar cali waxaanay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan sabriin cabdulaahi xasan iyo cabdikariim cadde barakow oo dhowaan aqal galay waxaana ay leeyihiin dadkaasi waxa ay badankood joogaan dalkaasi sweden waxaan filaynaa in aydan dhegaysanayaan waxaana ay leeyihiin allah ka dhig arooskiina kii aad kala kulantaan bashbashii barwaaqo ee banooda kale siiyo owlaad kheyr qabta aamin anigana amin ayaan raacinaya ibraahim oo heesta ugu horraysa markiiba baldhegaystayaasha hadaad daf u soo siiso oo dhagahoodana ku sii dayso soo jeedku danaysa sabanama seexise sidee baan dad u idhaahdaa ma sun qooshan baan siiyaa siiyaa hee nafta oo maxaa sunta laysugu qooshayaa salaamaadin ku laafa maya ka daa ilaah waa kuu sahlaya waa la celcelinayaa marka ka joog ka joog wuxuu leeyahay jaceylkan waa idishooday sun ma u qooshaa waa tahay waa waxaa nasiib wanaaga inuu inay ag joogaan dad ka joog ka joog loo suntii ka haya waa heestaan ku dhageedu yahay ibraahim oo heesta wate waa heestii nafta iyo fanaanka cabdulqaadir jubba
codkii cabdiqaadir juba ayaan intaas ku dhaafaynaa xaggii dhambaalada wuxuu naga soo gaaray dhambaalkan awoowe jaamac diiriye nuur iyo aabe axmed jaamac diiriye hooyo saciido yuusuf xasan iyo maxamed axmed jaamac iyo cabdifataax axmed jaamac yuusin baa loo soo qoray marka ma yuusin ba mise yaasiin baa loola jeeda waa tahay yuusin bay u qorantahan sidaa ku daayo magacyadu way soo badanayaan yuusin axmed jaamac iyo carafaad axmed jaamac iyo yaasmiin axmed jaamac xabsa axmed jaamac ayaan axmed jaamac farxiye axmed jaamac ubax cabdulaahi jaamac iyo xuseen maxamed guuleed iyo liibaan maxamed iyo ugaas xasan bashiir saacid iyo dhammaan reer jaamac diiriye waxa ay dhaleen iyo inta isii dhale baa la yiri ay tahaneed dhalasho oo farxad leh u dirayaan mukhtaar axmed jaamac iyo marwadiisa ramla sheekh yuusuf maxamed oo wiil ku dhashay magaalada muqdisho waxaana leenahay bay yidhaahdeen wiilkaasi soo barbaaro noqo kii diintiisa dalkiisa iyo dadkiisa anfaca waad mahadsantihin waa lagu soo xira waa tahay waxaanu u rajaynaynaa wiilkaasi ayagaaba u duceeyey in ducadaasi ay u jeediyeen in ilaahay u aqbalo heesta kale caasho dhegeystayaashan u soo qabanayna waa imtixaanka adduunka haye aniga arkayo ooye inteena baran ku ammaan helaaye waa heesan waaye waaye baqal jibraan xagee ka soo dhifat heestani yaa ku luqeynaya mataqaanaa hee wahbi saciid waa dib baa loo soo qaaday muusiga ayaaba ka daran sida loo garaacayo balan dhegeysta ibraahim ow markaasaan faaladayda gudbin doonaayo
imtixaanka adduunke anigaadkeyga ooye imtixaanka adduunke
imtixaanka adduunkeeda anigaadkeega ooye imtixaanka adduunkeeda anigaadkeega ooye asalkiisa aboorkee abalaasu dhistaa ubadkiisa abaabiskoodee asalkiisa aboorkee abalaasu dhistaa ubadkiisa abaabiskoodee allihii weyna soo arsaaqa u ortigaaye allihii weyna soo arsaaqa
imtixaanka adduunka aniga arkeeka ooye ilaa imtixaan adduun hadda imtixaanka adduunka ma sahlana waxaasoon ibraahim waa jacaylkunba ah, qof imtixaan gelinaya qof sunqooshan u dhiibaya qofba dhinacba kasoo gelaya inta la isugu tago ibraahim ow caashaqan dadkii wareeriyey lama jebin karo miya oo lagama adkaan karo maya maya maya caashaqa haddii laga adkaa karo ha waktigaanba sooma gaareen
dadku marba ah, si keli keliya u beegsada hadduu dadka hal mar soo wada abaari lahaa waa lasugu tegi lahaa marka qofba luuqu ku qabsada qoorsagaaro waa tahay waa tahay imtixaanka adduunka intaas haddaanu ku dhaafno dhinaca dhambaalada markale ibraahino maxaa haysaa dhambaalkan wuxuu nooga yimid caasha hooyo saciido sheekh aadan iyo aabe cabdi cali iyo carruurtooda fardowso cabdi cali iyo hodan cabdi cali iyo shukri cabdi cali wiilo cabdi cali kaamilo cabdi cali maxamed cabdi cali iyo muxsin cabdi cali iyo yaasiin ibraahim iyo jawaahir axmed ismaan iyo waxay yidhaahdeen nasro caynab iyo salmo maxamed cabdulaahi cabdicasiis maxamuud cabaas iyo cabdifataax ibraahim nuur dhammaan reer sheekh aadan iyo dhammaan reer cabdi cali waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dunida dacaladeeda waxayna jecel yihiin inay taaniyo dhalasho gaarsiiyaan wiilo maxamed ibraahim iyo xaaji ibraahim xasan macalin oo wiil ugu dhashay bardaale gobolka baay wiilkaasina waxaa loo bixiyey salmaan xaaji ibraahim waxayna leeyihiin ducadu waa xaggiina salmaan waxaan ku leenahay soo weynaaw noqo kii waalidkii dadkiisa iyo dalkiisaba wax tara dhambaalkanna bacda salaanna baa la yidhi annagoo kale ah suldaan cabdinaasir jaamac seed iyo xaaskiisa maxamed jaamac seed iyo xaaskiisa cabdi maxamed dirshe cabdiyare iyo qoyskiisa canab axmed sheekh iyo xaliimo cabdicasiis muuse maxamed aadan cigaal iyo xaaskiisa hinde axmed xasan cabdi ibraahim sabriye wuxuu ku magac dheeryahay cabdi isla weyn iyo xaaskiisa nasre cabdi maxamuud hooyo faadimo ciise reer cabdulaahi cali came iyo dhammaan baa la yidhi waa dahraan salaad iyo carruurteeda axmed bashiir xaawo bashiir nawaal bashiir najbo bashiir yaasiin cali cumar iyo xaaskiisa farxiyo food iyo sidoo kale ismaaciil qoryow iyo qoyskiisa aweys faarax xuseen carab iyo xaaskiisa bashiir axmed sheekh iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa maxamed xasan dhiblaabo wuxuu ku magac dheeryahay xaadey iyo qoyskiisa iyagu dambayntii baa la yidhi xasan macalin maxamed xasan sheelare iyo xaaskiisa iyo qaar kaloo badan waa tahay aad baan uga helay sida loo soo koobay iyo qaar kaloo badan waa tahay oo kala jooga soomaaliya maraykanka sweden britain uganda kenya iyo meelo kaleba waa tahay warqadan xariif baa helay waxay dhammaantood tahniyad iyo bogaadin u dirayaan baa la yidhi arooska iyo aroosada kale ah bashiir guuleed cilmi iyo maymuun cali maxamed oo lix iyo labaatankii oktoobar ee sanadka laba kun sagaal iyo tobanka uu arooskooda ka dhacay omaha nabraska dalkana maraykanka noqda bay leeyihiin reerkii lagu nasto oo lagu nagaado oo kala hela awlaad khayr le aamiin aamiin baa lasoo raaciyay tan saddexaadnaan aan ku daraya aamiin heestan aan markan soo qabanayno ibraahim oo fanaaniintu waxay leeyihiin weliba gaar ahaan fanaanadda waxay leedahay laba fanaan baa qaaday wiilay gabarh gabadha waxay leedahay maantana dadaalkii daa'im baa aqbalay oo dadab baan ku wada hoyanee ha durduurta caashaqu fanaankuna caasho wuxuu leeyahay damaashaadka maantana waa dabaaldegeenne isku duubin wadareed aan ku darayalo caashiq ahay marka halkani waa la isku miisayaa nin walba intuu kari karo weliba caashoy heestani sida ka muuqato waxaa lagu duubay magaalada muqdishow meel doog iyo cagaar iyo ilqabad leh oo aad dareemayso in roobku uu waxyar ka hor ka qayooday inta aanay heesta duubin
magaalada muqdisho mar horaa kugu dambeysay see muuqaalka uga dhex garatay in muqdisho lagu duubay muqdisho maayo dhuumahaysa caash
wax badanaan aan dhex maray dheh xagta igu daasha kabaha iga dhamaaday
maashadka maantana wada baaldegi
codadkii shaad iyo sharaf iyo cabdifataax yare heestaan kudhigeedu ahaa isku duubni ayaan intaas ku dhaafaynaa xaggii dhambaalada ayaan mar kale ku noqonaynaa waxaan soo qabanayaa dhambaal farayaryar lagu soo qoray hase ahaatee ibraahinow far yaryar oo okyaalo loo haysto iyo indho waaweyn maxay dadka qaadayaan waxaa diraya baa la yidhi dadka kale ahee xaliime maxamed cabdulle faadimo cali siyaad leyla cabdishariif iyo shaadiye cabdishariif raxmo cabdishariif iyo suldaano cabdulqaadir maxamed abshir siciid qaasin cabdulaahi maxamed sheekh cusmaan nuur maxamed sheekh cusmaan raxmo maxamed sheekh cusmaan maxamuud maxamed cabdulle iyo faadimo cusmaan cumar sawdo cabdi nuur iyo samsam cabdi nuur iyo cabdifataax maxamed siyaad cali iyo naciimo cabdulaahi iyo cali ibraahim waxuu ku magac dheer yahay cali akram iyo muxyidiin maxamed xasan iyo nasre maxamed xasan waxay ku magac dheer tahay sumeeye cadey waxay dhammaantood iyaga oo isku duubanay tahniyad u dirayaan jamaal cabdulqaadir maxamed iyo marwadiisa baa la yidhi aaminah cabdi shariif oo uu lagu dhashay wadanka finland caasimada helsinki jimcihii lasoo dhaafay haddawaa jimcihe jimcooyinka way badnaayeen waa kowdii bishan aan ku jirno novembar ee sanadka laba kun sagaali tobanka waxay leeyihiin wiilkaas oo loo bixiyey cusmaan jamaal cabdulqaadir allaha ka dhigo kii diintiisa dalkiisa iyo dadkiisa wax wanaagsan u tara aamiin aamin waxaa dhambaalkan uu nooga yimid cabshir aadan maxamed dalmar loo yaqaano iyo hooyo xaawo aadan iyo ayo muslimo nuurow awowe mustafa aadan nuurow iyo awowe xaajo aadan nuurow iyo cabdi cabshirow iyo waxay yidhaahdeen isaaq samow iyo isxaaq aadan madgaale iyo siciid bashiir dhammaan waxa ay hambalyo iyo bogaadinba jecel yihiin inay gaarsiiyaan cali cabdi maxamed surad iyo waxay yidhahdeen marwadiisa xaawo aadan nunow oo gabara ugu dhalatay wajeer gabadhaasina waxaa loo bixiyey ilwaad cali waxay leeyihiin ducadu xaggeena caasha gabadhaasi wajeer ku dhalatay maxaa ugu ducaynaysaa in ilaahay ka dhigo tii soo weynaata waalidkeed wax tarta nafteeda wax tarta diinteedana wax wanaagsan u tarta soo kor baan leenahay heesta kale adiga leewaay haddii inaan ku daawado dawo aniga ii tahay haye soo duljoogsigaadana doqon laygu sheegaa inay tahay cishqiga daran dadku wuu ogsoon yahay dullahow adduunyo badan way noo dambaysaaye dadkaan dhagahaan ka furaysanno quful weynka dhaji dhagaha ka furayso daal dhagaha la furayso ibraahimna wax badana dhagaha kusoo dhacay marka waxay leedahay dhagaha dhubsiiso horejacylkeenan aan wadano waa sidaas waa heesta dabac waxaana ku luuqaynaysa fanaanada kinsi xaaji aadan
garashada iniga ku dhici karin garashada ku deeqsi sida dumarka qaarkood uu qameeyo sheekada iniga ku dhici karin garashada ku deeqsi haddii inan ku daawado dawo aniga ita haddii inan ku daawado dawo aniga ita soo dul joogsigaagana duqomaygu sheega soo dul joogsigaagana duqomaygu sheega inay tahay cusbiga daran dadku ogsoyeen oy hoy dullahow adduunyada dullahow adduunyada badan way badan way dambaysa dullahow adduunyada dullahow adduunyada badan way badan way dambaysa
dabac iyo kisi xaaji aadan ayaa intaas kaga gudbaynaa dhambaalka gacanteeda ugu dambeeya caasha waxa uu naga soo gaaray maxamed muuse maxamed ibraahim ciise maxamed iyo shiine jaamac maxamed iyo cali aadan maxamed qadar saleebaan maxamed iyo nimcaan jaamac maxamed iyo qadar maxamed jaamac iyo sacad maxamed daahir iyo maxamed cali caalin iyo sadiiq aadan xidig cabdiraxiim gendhe xayaad cusmaan xuseen iyo sabaad maxamed diriye dhammaan dadkaasina waxay kala joogaan soomaaliya iyo dalalka dunida qaarkood waxaanay jecel yihiin hambalyo inay hawada u marayaan cabdirasaaq maxamuud cali iyo hodan cusmaan oo meherkooda uu ka qabsoomay balidhiig togdheer waxaana ay leeyihiin noqda kuwii isku waara eebana uu kala siiyo ubad khayr qaba aamin ayaa leenahay dhambaalkanna waxaa lagu soo bilaabay ugu horeyn waan idin salaanay dhammaan maamulka iyo shaqaalaha v o a gaar ahaan baa layidhi daadihiyaasha barnaamijka daandure iyo caashucuud waan idinka guddoonnay mid lamidan hawadaan idiin soo marinaynaa salaamullah salaan kadib bay yidhaahdeen waxaan tahniyad dhalasho ah halkan ka diraya dadka kale ahooyo xaliimo maxamed nuur iyo aabe cabdi maxamed cumar iyo habaryar firdowse xaaji yuusuf iyo abti cali maxamed nuur iyo abti cabdulaahi maxamed nuur iyo abti shiine maxamed nuur iyo habaryar safiyo maxamed nuur iyo habaryar raaxo maxamed nuur iyo sayid cali cabdi maxamed iyo cabdulaahi cabdi maxamed iyo mahad cabdi maxamed iyo xuseen cabdi maxamed iyo yunis cabdi maxamed iyo yaasiin cabdi maxamed iyo hibe cabdi aadan iyo muno cabdi aadan iyo cawke cabdi aadan dhammaan baa la yidhi reer cabdi aadan iyo reer maxamed nuur iyo reer cabdi maxamed cumar waxay hambaliyo u dirayaan sakariye cabdi aadan iyo najmo cabdi maxamed oo wiil ugu dhashay ah, dalka jarmalka gaar ahaan magaalada berlin baa la yidhi toddoba iyo labaatankii bishii tobnaad waa oktoobarntii aanu soo dhaafnay ee sanadkan laba kun sagaal iyo tobanka waxaa wiilkaasi loo bixiyey baa la yidhi mohanad sakariye cabdi aadan ducada waxaa la yidhi waa caashe ibraahim aamintana waa daandure waata wiilkaasi ku dhashay magaalada berlin ee dalka jarmalka ee is- loo bixiyey mohanad sakariye maxaa ugu ducinaysaa ibraahim ducada waa xaggaagaa la yidhi ducada adigoo aniga aaminta waay saasa inaan ku caaslaha ibraahim ku xadaaslah waa tahay waxaan leeyahay muhanad sakariye soo weynow oo noqo wiil wanaagsan oo dalkiisa dadkiisa diintiisa iyo weliba gaar ahaan waalidkii wax wanaagsan u tara allaha kaa dhigo waxaa ibraahim layn kalea lasoo raaciyey dhambaalkan waxaa laleeyahay dalabka heesta dooqana waa caashe ibraahim marka ma wiilka hees loo dalbayaa mise waxay rabaan en, dhegaystayaashani in hees qoyskao dhan iyo dhegeystayaasha u dalab qoyskao dhan iyo dhegeystayaashoo dhan haddii mas-uuliyaddaas aniga lay saaray waxaan usoo qabanayaa heesta halkudhegeedu yahay cashaqii kudhaga tira Afka lagama dhowre.
lagama dhowre waa hees aad u wanaagsan oon duugoobin oon daxalaysan waxaa ku luuqeynaysa fanaanada xaliimo khaliif magool heestaasi ayaanu kusoo gebagabaynaynaa barnaamijkeena xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha ay wadajiradu kugu soo jeedinayeen ibraahim xasan garabey daanduray iyo caashe ibraahim aadan caashucuud intaan mar kale kulmayna haddii alla idmo waxaan dhammaantiinba dhegeystayaal idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
Thank you. Thank you.